soo yareen madayax gacmeedku dacal kaga yaal rediyo simba dhacdo kasta sheekaa ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa rediyo simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxa ee raadiyaha simba waxyaaba aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka ayaa sheegay inay dirdar u socoto habsami socodka guud ee doorashooyinka dalka kadib khudbad uu ka jeediyey wejiga hore ee golaha guud ee qaramada midoobey kulamo lagu dhexdhexaadinayo madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho doorashada aqalka sare ee hirshabeelle ku matalaya baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in lagu soo gebagabeeyo magaalada jowar ee caasimada maamulka hirshabeelle maamulka gobolka banaadir ayaa laalay war ka soo baxay wasaaradda amniga oo u magacaaban ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya guddiga doorashooyinka somalilan ayaa soo saaray jadwalka doorashada xubnaha aqalka sare ee gobolada waqooyi ee somalilan f b i-da maraykanka ayaa sheegtay in ururka al-shabaab ay ku jirto inay diyaarinayaan weeraro ka dhan ah maraykanka madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa laga dalbaday inay si deg dega usoo afjaraan khilaafka ka dhex taagan qaar ka mida siyaasiyiinta ka soo jeeda somalilan ayaa qaadacay liis dhowaan ay soo gudbiyeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo guddoomiyaha aqalka sare ayaa la sheegay inay afduubteen doorashada aqalka sare ee gobolada waqooyi dalka dibadda subaxnimadkan simbe idin heysana waxaa ka mid ah golaha koongareeska maraykanka ayaa ansixin doona balaayiin doolar oo lagu taakuleynaya dalka afghanistan iyo dhulgariir xoogan oo ku dhuftay dalka australia waa subaxnimo arbacada taariikhduna ay ku beegan tahay labayo labaatanka bisha sagaalaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkana iyagiiyo fisan madaxweynaha dalka ayaa sheegay in la dardarle ama in si dardarleh u socoto afsamo socodka guud ee doorashooyinka dalka kadib qodobada uu xalay ka jeediyey wejiga hore ee golaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo khudbad ka jeediyey meertada toddobaatan iyo lixaad ee golaha guud ee ammaanka qaramada midoobay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ka hadlay geediyo socodka arrimaha doorashooyinka soomaaliya xakameynta kasoo qabashada covid sagaal iyo toban dardargelinta iyo dubhabeynta qaramada midoobay ilaalinta deegaanka isbedelada cimilada adduunka maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa soo bandhigay qorshayaasha ka hirgelay dhammaystirka geedi socodka doorashooyinka qaranka socodka dalka iyo weliba ishoostaaga waa is-hoos xariiqa sida ay dowladda federaalk soomaaliya ay uga go-an tahay kamaradhalinta himilada shacabka soomaaliyeed ee ku aadan doorasho xora ah oo loo wada dhan yahay waxaa hadda meel gabagaba inoo maraya hanaanka qabashada doorashooyinka xor iyo xalaala oo loo dhanyahay taasi oo ay ka qaybgalayaan tiradii ugu badneyd ee ka qaybgalayaasha doorashada soomaaliya tan iyo weliba dagaaladii sokeeya doorashooyinka waxay udub dhexaad u yihiin ilaalinta xuquuqda iyo rabitaanka muwaadiniinta soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa la wadaagay golaha guud ee qaramada midoobay dadaalada wax koolka ee dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ku bixiyeen xakameynta xudurka safmarka ay covid sagaal iyo toban ee kasoo kabashada saameynta dhaqaalaha ay ugu rabeeyay sidii dhammaan shacabka soomaaliyeed uu idigaarsiin lahaa talaalkaasi waxaan ku faraxsannahay inaan idin wadaagnay in dowladda federaalk soomaaliya si deg deg uga jawaabto cudurkan safmarka ee soo laabtay dalkeena qorshayaashii waa kuwa mudnaanta koobaadsiinaya badqabka caafimaadka ay muwaadiniintooda maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo khudbadiisa diiradda ku saaray dardargelintii dubaameynta dhismeedka maamulka qaramada midoobay khatarta ku gadaaman isbedelada cimilada adduunka ee ilaalinta deegaanka ayaa hogaamiyaasha dalalka caalamka kula dardaarmay xoojinta iskaashiga caalamiga ee si wadajira looga jawaabo caqabadaha khatarta ku ah dunida
Excellencies, ladies and gentlemen, the Somali federal government is working tire- tirelessly to achieve the UN Sustainable Development Goals with and for our people. We are doing this by successfully confronting international terrorism, investing in public in basic public services, tackling corruption, and promoting good governance and inclusive politics. We are currently finalizing the process of holding free, fair, and inclusive elections with the largest number of Somali electoral participants since the civil war in Somalia. The elections are centered on respecting the rights and the wishes of the Somali people, including the rights of women and the youth to represent themselves within a very political arena that governs them. In conclusion, it's important to reiterate the enormous impact COVID 19 has had on the world. We have all suffered, and many still are hurting from the personal and economic pains caused by health pandemic. Sadly, we also know that it's not yet over for many, especially the most vulnerable in the world, including many in Somalia. However, through an effective multifaceted partnership, social solidarity, strong institutions, and hard work, I strongly believe that we can recover from COVID 19 more sustainably.
maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa khudbad ka jeediyey meertada toddobaatan iyo lixaad ee golaha guud ee qaramada midoobay isagoo inta badan khudbadiisa diiradda ku saaray arrimaha doorashooyinka dalka iyo absamo socodka guud ee doorashooyinka dalka iyo qaabka loo wajahayo doorashooyinka soomaaliya maadaama xilligan soomaaliya wajihayso caqabad doorasho isagoona een, ah, ka- bixiyey dardaaran ku aadan in soomaaliya si weyn loogu taageero absamo socodka guud iyo weliba doorashooyinka xilligan dalka u galay kulamo lagu dhexdhexaadinayo madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa si dardar lagaga soconaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dadaalada waawaanta la dhexdhigay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble ayaa soo bilowday shalay waxaana ilaa xalay weji cusub galay iyadoo heshiisya qaar laga gaaray sida la sheegay iyadoona la sheegay in ragga shiraya ee marba marka dambeysa labada mas-uul midba u babooqanayaan iyadoo qada dadaaladaasi ay hogaaminayaan axmed cabdi Ko- kaariya qorqoor madaxweynaha maamulka galmudug iyo mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya labadaasi mas-uul oo sii dhow isula dhiw yihiin ra-iisul wasaare roble iyo madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayay mid mid ula kulmayeen iyagoo xogta la wadaagaya waxyaabaha ay ka keenaan natiijada siyaasiyiinta kale oo la sheegin xilligan garab ay ku siinayaan qaabkii loo heshiisiin lahaa muli waawaan loo dhexdhigi lahaa maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo maxamed xuseen roble ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya waxaana la sheegin xilligan isku ayaana siyaasadda soomaaliya oo la sheegay xilligan in meesha ugu hoose ay marayso iyadoona ay fara badan ku taagneen siyaasadda soomaaliya maadaama iskudhaca farmaajo iyo roble xilligan la sheegay in uu keeni karo iskudhac siyaasadeedkaasi oo dib u dhigi kara mar kale habsami socodka guud ee doorashooyinka dalka iyo hanaanka doorashada dalka waatan xilligan sababaysa in mursal iyo qoorqoor ay u istaagaan qaabkii waawaan ay ku kala dhexdhigi lahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo xilligan isku haya siyaasadda soomaaliya maadaama xilligan dalka uu ku jiro xilli doorasho loona baahan yahay in la dardargeliyo habsami socodka guud ee doorashooyinka dalka waxaana jira khilaaf m- ah soo shaacbaxay bilo ka hor kaasi u dhexeeya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble madaxweyne qorqor ay weeliyaan wasiirka waxbarashada cabdulaahi carabi iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala ayaa mm, waxaa la sheegay inay si rasmi ugu tageen madaxweyne farmaajo ayaa la sheegayo in qodobada waawaanta ay isku soo gareen ay ku kala tageen ama weliba ay ula tageen iyadoona sidoo kale kulankaas hordhac u yahay inuu isku keeno farmaajo iyo roble oo mar kale la filayo in ay kulmaan si heshiis rasmi ah looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka iyo khilaafka taagan ee labadooda u dhexeeya kulamada ilaa xalay ka dhacay ayaa waxaa laga helayaa in in sharuudo ay jiraan ay sida dooda dhehayso in wasiirka amniga cabdiraxmaan uu cabdulaahi cabdulaahi xilligan oo magacaabay wasiirka amnigan oo magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya in xamiganba gebi ahaanba laga toqoluso waa sida uu doonayo maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoona la sheegay in shuruudaha kale uu ku xiraya maxamed cabdulaahi farmaajo maamulka xilligan doonaya inay dib u heshisiin u sameeyaan isagii rooble in cabdulaahi oo wasiirka amniga u magacaabay roob laga toqoluso sida kalena een, uh, taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya faad yaasiin xaaji daahir aan maxkamad la soo taagin si loo wiiqo awoodda xilligan rooble maadaama la sheegay inna mas-uul xilligan ah, muddo sanadaha xil ka soo-ayay dowladda soomaaliya xilligan ay mudnaan in maxkamad lasoo taago waa sida uu qabo maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya labadan mas-uul xilligan khilaafka u dhexeeya ayaa hakadgeliyey dardar usoc waa dardar usocoshada guudguud ee doorashooyinka dalka iyadoona doorashada aqalka sare xilligeedii uga dib dhacaysa maadaama sideed iyo tobanka bishan la filayay in wixii ka dambeeya ay bilaabato doorashada aqalka hoose siduu qorshe u ahaa jadwal ay soo saareen gudyada doorashooyinka heer federaal heer dowlad goboleed ee guddiga xalinta khilaafaadka iyadoo lagu heshiiyey in sideed iyo tobankii wixii ka dambeeya la gudgari doono doorashooyinka aqalka hoose si loo dardargeliyo habsami socodka guud ee doorashooyinka dalka iyo hanaanka doorashada dalka maadaama la filayay in xilligan dalka doorashadiisi eh, lasii ambaqaado waxaana maamul goboleedyada dalka ilaa haatan aan laga dareemeyn saasaan ay ku dhameystinayaan liiska doorashada aqalka sare ee ka imaanaya dowlad goboleedyada markii laga reebo labada maamul ee puntland iyo koonfur galbeed oo si rasmi ah usoo dhammaystiray doorashada aqalka sare iyo weliba doorashadooda waxaana la sheegayaa in xilligan loogeyn sababaha xilligan keeni kara in doorashadaasi sida ku dhici kartay habsami socodka ee guud ee doorashada maadaama xilligan maamulada qaarkood laga soo yegayo inay soo dhammaystiraan doorashada aqalka sare ee sidii dadar kale kaga socoto gudaha dalka f b i da mareykanka ayaa sheegtay in ururo al-shabaab ay ku jirto ay dhibaateynayaan ama weliba ay diyaarinayaan weeraro ka dhanna mareykanka cawil ciisein dhacdi ayaa eegaya
agaasimaha f b i da maraykanka christopher rey oo hadal ka jeedinaya golaha koongareeska maraykanka ayaa ku dhawaaqay inay jirto khatar kusoo wajahaan muwaadiniinta maraykanka iyo saaxiibadooda taas oo ka imaanaysa kooxaha argagixisada ah ee ku sugan dalal soomaaliya ay ku jirto sida uu xusay christopher ayaa sheegay in kooxaha argagixisada ah ay ka faa'iidaysanayaan hoosu dhac ku yimid dadaaladii maraykanka ee la dagaalanka argagixisada kaasoo jawaab dhaba u ahaa weerarkii khasaaraha badnaa ee kow iyo tobankii sebtembar labadii kun iyo kowdii lagu qaaday daharihii mataamaha ee maraykanka ee magaalada new york waxauna si gaara u xusay in kooxaha xagjiriinta ay dhiirigelin gaar ah ay ka heleen kabixitaankii ciidanka maraykanka ee dalka afghanistan rey ayaa shaaciyey in kooxaha daacish al-shabaab al-qaacida iyo kooxaha argagixisada ee laga mamnuucay dalka ruushka ay ka faa'iidaysanayaan baylah ama dayacaad uu sameeyey maraykanka islamarkaana ay ku howlan yihiin weeraro ay ku qaadaan maraykanka kuwaasoo in laga hortagaa ay u baahan tahay fujignaan dheeraada rey ayaa yidhi kooxahan waxa ay raadinayaan baylahdeena mana joojinayaan iskudayada ah in ay weeraro culus nagu soo qaadaan sidaa daraaddeed hay-adaha sirdoonka qaranka ee maraykanka ayaa waxa ay ka digayaan khatarta kusoo wajahan muwaadiniinta maraykanka agaasimaha f b i da maraykanka oo sii hadlayay ayaa yidhi kooxda alqaacida waxay adeegsan kartaa saldhigyadooda ciidda afghanistan halkaas oo la filayo in ay si dhaqsiyo badan uga soo maleegto weeraro ka dhana maraykanka waxa uu sidoo kale sheegay in ay u badan tahay in weerarkaas argagixiso uu maraykanka kusoo food leeyahay inta lagu guda jiro hal sano ilaa laba sano ee soo socota iyadoo ciidanka maraykanku ay soo gebangabeeyeen guud ahaanba joogitaankoodii waddanka afghanistan oo al-qaacida ay ka maleegayso weeraradaasi christopher rey kooxaha hubaysan ee argagixisada ah ee xusay waxaa ka mid a al-shabaab oo muddo afar iyo toban sana ah ay dagaal kula jireen ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyadoo gacan ka helaya saaxiibadooda militari oo ay ka mid yihiin amisom iyo africom oo ahaa ciidanka maraykanka u qaabilisan howlgallada la dagaalanka argagixisada ee qaaradda africa kuwaas oo weeraro xagga cirka ah la bartilmaameysada xubnaha sarsare ee al-shabaab oo xiriir la leh ururweynaha al-qaacida inkastoo ciidanka africom ay iskaga baxeen soomaaliya shan iyo tobankii bishii janawari ee sanadkan kadib amar uu soo saaray madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump kuwaas oo hadda si kumeel gaar ah uga howlgala saldhigyo ku yaala dalalka kenya iyo jabuuti ee bariga africa
maamulka gobolka banaadir ayaa laalay go-aano ka soo baxay wasaaradda amniga ugu magacaaban xukuumadda soomaaliya faysal cabdi faarax ayaa faahfaahin umuurtan ku saabsanaya maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu gaashaanka u daruuray qorshe uu waday wasiirka amniga lagu muransan yahay ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur wasiirka amniga ee dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa waxa uu saacadihii lasoo dhaafay uu kulan la qaatay qoyska ikraan tahliil faarax oo ah sarkaalada la tuunsan yahay in ay ku maqan tahay gacanta dowladda federaalk soomaaliya waxaana isaga iyo sidoo kale qoyska ay ka wada hadleen arrimo badan oo ku saabsan kiiska ikraan tahliil isaga oona la tilmaamay in wasiirka amniga ee lagu muransan yahay uu qoyska ikraan tahliil uu ku amray in ay banaanbaxyo ay dhigaan kuwaas oo ay ku muujinayaan shucuurtooda waxaana amarkaasi uu bixiyey wasiirka amniga ee lagu muransan yahay ka biyo diiday oo ka hor yimid iclaamintiisa oo islamarkaana diiday maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali cabdi wardheere caliyare oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in xilligan aysan macquul ahayn in banaanbaxyo la iclaamiyo islamarkaana ay ka dhalan karto halis dhinaca amniga ah waxaana gudoomiye ku-xigeenku uu tilmaamay in mas-uuliyad darro ay tahay arrinkaasi islamarkaana wasiirka amniga ah lagu mursan yahay cabdulaahi maxamed nuur uu tilmaamay in hadalka kasoo yeera ay tahay mid markaasi aana markaa khatar gelin karaa xaaladda amni ee dalka guud ahaan gaar ahaana magaalada caasimadda ee muqdisho isaga oona tilmaamay in maamulka gobolka banaadir uusan aqbalayn in lagu dhaqaaqo fal sababi kara inay halis gasho nafsadda dadka shacabka ah Ee, sida aad ka warqabtaan waxaa ee, idaacadaha ka hadlay nin kursigiisa lagu muransan yahay xildhibaan hore cabdulaahi ee, maxamed nuur ee, oo sheegay inuu bixiyey ogolaansho in la isku soo baxo oo magaalada ee, dad isku soo baxaan arrintaas waxaan oran karnaa waa arrin qariska tuurnimo ah waa arrin mas-uuliyad darro ah waxay ahayd inuu sugo inta la xalaaleynayo sababtoo ah wuxuu markii ay sharci yihiin ee sharciyadda ee, ee, ee, muxuu ahaa qayb ka noqon karaan horena waan u sheegay haddana waa ku celinayaa laamaha amniga ee gobolka banaadir ma aqoonsana wada shaqayn lama leh lamana shaqayn doonaan haddii aanu waafaqin sharciyadda dowladnimadu ku dhisan tahay Ee, taasna sidii aan horeyba u sheegay waa qariska tuurnimo iyo isxalaaleysi la rabo in maaragtay ee, xafiiska lagu boobo laakiin sidii dhowr mar aan sheegay arrimaha na- noocaasa inta annaga joogno gobolka banaadir kama socon karaan waa dadku xaq ayay u leeyihiin waa dastuuri waa waa maxaa wax aan hadal la geli karin in dadku isku soo baxaan ee, haddii ay duruufu jirto markaas qasabtay oo fikradooda ay muujiyaan laakiin waxaa jira tilmaamo iyo habraacyo ka horeeya arrintaas oo ay tahay in la maro sida aad ka warqabtaan xaalado amniya dalka iska jira covid ayaa weli xaaladiisii taagan tahay marka waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan u sheegno ilaa ay hadda ma jirto wax ogolaanshiyo ah oo aan bixinay oo ku saabsan in isku imaatin nuuci uu rabo ah la sameeyo sidoo kale ma jirto cidna soo weydiisatay oo ogolaansho arrin sidaas ah nagu soo weydiisatay dadka waxaan leenahay idinkuu albaabka arki kara daaqadda marnaba ha ka soo gelinina
hadalka gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu imaanayaa xilli saacadihii lasoo dhaafay si aad ah ay cirka isugu sii reereereysay xiisada ka dhalatay kiiska ikraan tahliil faarax oo ah sarkaalad ka tirsanayd dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana si aada loogu muransanaa waxaana jirtay in markaasi xiisadeeda ay ka dhalatay arrimo badan oo ay ka mid ahayd in markaasi xilka laga qaado taliyihii markaa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin islamarkaasna sidaas oo kale ay ka dhalata in xubno kale oo wasiiro ah iyagana xilka looga qaaday arrimo la xiriira kiiska igraan tahliil waxaana sidoo kale jirtay in dhowaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu magacaabay wasiir si aad ah magacaabistiisa loogu murmay islamarkaana uu tilmaamay inuu noqonayo wasiirka amniga ee dowladda federaalk soomaaliya kaasoo ilaa iyo haatanna aan markaasi si rasmi ah markaa la tilmaamay in aan loo aqoonsan waxaana arrintan ay ka dhalatay in muran xoogan iyo isqabqabsi uu ka jiro dhanka wasiirka amniga
qaar ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda somalilan ayaa qaadacay liiska ay dhowaan soo gudbiyeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ee gudoomiye cabdi xaashi ayaa la sheegay inay afduubanayaan wadaan qorshayaal lagu afduubanaya doorashada aqalka sare ee gobolada waqooyi iyadoo shalay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar iyo gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ay soo gudbiyeen liiska murashaxiinta aqalka sare ee somalilan ku matalaya baarlamaanka federaalka ayaa waxaa isu soo taraya dhaleecaynta loo jeedinayo madaxda soo gudbisay liiskaas ay ugu horeeyaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar iyo weliba mada- waa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka cabdi xaashi cabdulaahi mid ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somalilan oo la hadashay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa sheegtay in xiligan ee loo baahnaa in lasoo xulo liis ay ku qancaan siyaasiyiinta waxgaradka iyo dadka kasoo jeeda somalilan kuwaasoo ku sugan muqdisho iyo gobolada kale markii laga reebo magaalada hargeysa oo la sheegay in laga qaadacsan yahay siyaasadda dowladda soomaaliya waxayna sheegtay in xiligan doorashadii somalilan ay la doonaya qorshe la doonaya xiligan lagu afduubto iyadoona carabka ku dhufatay in ra-iisul wasaare rooble iyo weliba gudoomiye cabdi xaashi ay wadaan qorshayaal ah qaabkii loo afduuban lahaa doorashadaasi waxayna sheegtay in xiligan ay qaadacsan yihiin iyada iyo siyaasiyiinka liiska ay dhowaan soo gudbiyeen cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka kaasoo ay sheegtay in uu liiskaasi ka qayb qaatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya waxaan u aragnaa inay musuq maasuq tahay dunida waxaan ka dhicinino ay ka dhacday doorashada gobolada waqooyi xaaraan maqdacan ay tahay wax loo dan yahayna aanay ahayn horta waxaanu ku qaadacnay ugu horreyn dunida may ara may dhicin horta qof yidhi keligay baan tartamaya iyagii dhamaa ee doorashada iyada u xilsaarnaa baa yidhi keligay baan tartamaya waa nasiibo soo korodhay dee waa gudoomiye cabdi xaashi dee waxaan u aragnaa inay qalad weyn tahay oo bulshada ka galay kursiga la wadaagta dee waa tallaabo fool xun tallaabo wanaagsan oo intaa soo jiidan karto ma waa tallaabo xun waa tallaabo beeshiisa ka galay waa qalab uu gudoomiyaha iyaguba bulshada u horsaaro sidoo gudoomiyaha iyagu laba sano ba iyo badh lahaa xaquuqdaa raadinaya oo banaanka taagnaa inuu keliga xaquuqdiiba uu isku soo cabtiro u xaquuqdiiba ay kursigiisa noqoto dee aad baan uga xuna waa wax aad looga xumaada mee waa go-aanu keligii qaata sidaa loola yeelanaya qur-aanka dad baa lale bilaadan baa lale beel dhan oo hargeysa barbegtaa iskale waxa looga ya wuxuu u raabay inuu isagu murdada daabkeeda hay sheekadiisu sheekadiisu ahayd anaa haya anaa qaranaya anaa ku tartamaya horena anaa ugu fadhiyay dee waxaan noo furay innada inaan xaquuqdayadi raadsano waayo dad xaquuqdoodii la duuday baanu nahay oo xaquuqdoodii la qariyay khaasatan anigu waxaan kasoo jeedaa gobolka tagdheer waxaan ku tartamaya siisiyada u geystay kursiga wasuurdaba la la siiyey hadiyada loo siiyey ra-isul wasaare qay raable hadiyada yusuf bal walka walaal sababta tay anu muwaadil baan ahaa xaq baan lahaa hadiyada bu kursiga waan u sinayn iyo cabdikariim ka hore ugu fadhiyey iyo qaar sabaab badan oo sidaydoo kale siisiyadoodii la tuuray dee kursiga iyaga anaga hadiyad waxaa u bixiyey ra-isul wasaare raable ra-iisul wasaare raable wuxuu yidhi maadaama aad siisiyga aniga ii xidhay iyo ilaacadda aniguna kursigaasan ku xidhaya
dhinaca kale iyadoo sii hadleysa ayay sheegtay in ra-iisul wasaare rooble iyo cabdi xaashi cabdulaahi ay soo magacaabeen liiskan wuxuuna sheegtay in liisas badan uu gudbiyey ra-iisul wasaare rooble uu kusoo daray in cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyadoona dhaacaynta ugu badan u jeedisay maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegtay in uu xilligan wado qorshayaal lagu dilayo qaabka loo wado doorashada gobolada waqooyi ee somalilan iyadoo sheegtay in maamul goboleedyada kale sidii dhaca lagu geystay doorashadaasi la doonayay in loo boobo doorashada aqalka sare ee somalilan si loogu dhagro siyaasada udhexeysa farmaajo iyo rooble waxayna sheegtay in kuraasta loo tartamayay hardanka ugu badnaa u dhexeeya ee waa kursiga xilligan loo magacaabay wasiir dubbo ay sheegtay in xilligan qaab musuq maasuqaysan uu usoo saaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyadoona dhaleecayn xoogan u jeedisay maxamed xuseen rooble iyado waxayna tusaalooyin kala duwan usoo qaadatay qaabka rooble ugu jaayo doorashooyinka aqalka sare ra-iisul wasaare roobla kursigeyga anaga hadiyad buntugol siiyo annaga haddana la beriga le iskayga anaga sidaa iska bedeleyba dadkiiba saddexdii habeenila bedeleyba lagu jiraba inta la aftuubtayba weliba jawaanabka laga xidhan laga dhigay doorashadayadii cadaalad maaanay doorashadayada ku socon waayo waxyaabo badan oo doorashadayda iyo doorashooyinka sidala kaga duwan tahay baa jira waxaa jira in hablaha iyo dan oo gobolada aanu ku tartamayna oo dhalintoodii badnayd aan reebay waxaa jira in raggeedii qaar la reebay cabdi xaashi ninkii afhayeenka u ahaa ee u doodayo xaquuqdiisa raadinaya ridwaan dee wuu reeba waablihii cabdi xaashi baa doorashadayada hesiis ku ah qof jacayl baana ka dhacay iyaga dadkoosoo magacooday mahadina wuu ku garab siiyey waayo haddaan mahadi ku garab siinin wuu qayliya yahay oo udhaa waa la yaqtuubaya sidaan ugu soo baxay waaba la reeba anigu dadka liiskooda la jarjaray baaban ku jiraa la reebay oo uu ra-iisul wasaaruhu uu markuu dubba ku baroortay uu raabo dadku ku baroortay baan anigu ahay dubbe oo yidhaha layga reebo haddaan layga reebin waan waan ka baxaya waa idib waa idiba wuxuu ku dooday sayfin wasaarayeen ku gururoobay madaxweyne farmaajo ima rabo marka weynaad adigu gurabta iga mayda aad kursi siisa mada malxiis buu kursigeedii ugu xidhay uu yihi waa kaasa halkaasuu ka faa'iidaystay ha rooblaan rooblaan ku casuumi kursigii gobolka tag dheere beesha habar jeclu ku casuumi magacabdi xaashi iyo roobla iskale khaasatan aniga siisigayga ninka dhulka laga dhigi waayay waa waa waa waa cabdi xaashi waxaan u arkaa midaan xor ahayn ee xaaraana oo musuq maasuq kii ugu weynaa somalilan gobolada waqooyidasa kasoo jeeda somalilan buu ka dhex bilowda maantaanu bilowda rooblaana mas-uuliyadeeda qaadi doona taariikhduna way qori doontaa waanu helaynaayo haddii ilaahay noo idmo waanu helaynaa waayo muwaadiniin xaq labaanu nahay cabdixaashi toban ilmaadeeradiyabaa sitiga la geystay keligii baa soo qata- soo qaatay waayo midida daadkeedu hay inaanay doorashadu doorasho xor ahayn inaanay doorasho xalaal ahayn inuu qof jeclaysi jiro inay doorashadu dhinac ka raran tahay ra-iisul wasaaruhuna inuu faragelin qaawan nagu qabsado oo nagu siitiyadayadii iyo kuraastayadii uu si qaawanu gacan gelin wax
dhinaca kale guddiga doorashooyinka somalilan ayaa soo saaray jadwalka doorashada xubnaha aqalka sare ee gobolada waqooyi ee somalilan iyadoo la fulinaya heshiiskii kala duwanaa ee diiradda lagu soo areegay kuna beegneyd taariikhda toddobaiylabaatanki sebtembar laba kun labaatan kowdii oktoobar labaatan labaatan toddobaiy labaatankii bishii mey labaatan koob iyo labaatan iyo labiyo labaatankii agosto labaatan koob iyo labaatan iyadoo la filanayo jadwalka guddiga doorashooyinka heer federaal ay taariikhaysan afartii sebtembar laba kun koob iyo labaatan oo tilmaamaysa in lasoo dhammaystiro doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ba iyadoo lago da- waa laga duulayo soo gudbinta liiska murashaxiinta ee aan horey uga codsanin gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxay guddiga hirgelinta doorashooyinka labada aqal ee xildhibaanada gobolada waqooyi ee somalilan halkan kusoo gudbinayaan jadwalka faahfaahsan ee doorashada aqalka sare khamiista oo labaiy labaat saddex iyo labaatanka ilaa waa sebtembar labada kun iyo labaatan iyo kow waxaa bilaabanaysa diiwaangelinta qabashada codsiga xaqiijinta shuruudaha shahaadada siinta musharaxiinta tartamaysa kuraasta aqalka sare ee somalilan sebtembar labaatan iyo shanteeda diiwaangelinta qabashada codsiga xaqiijinta shuruudaha shahaada siinta musharaxiinta ka tartamaya kuraasta gobolada aqalka sare ee somalilan axadda lix iyo labaatanka tababarka ergada doonaya xildhibaanada aqalka sare isniin toddobiyo labaatanka sebtembar labaatan koob iyo labaatan hadaljeedinta musharaxiinta aqalka sare talaadada sideed iyo labaatanka bisha sebtembar laba kun koob iyo labaatan doorashada xildhibaanada aqalka sare ee somalilan sagaal iyo labaatanka sebtembar laba kun koob iyo labaatan doorashada xildhibaanada aqalka sare ee somalilan khamiista ayaa lasoo gabagabeynayaa doorashada aqalka sare ee xildhibaanada baarlamaanka waa xildhibaanada aqalka sare ee somalilan iyadoona labayo tobankii oo subaxnimo waa laba saac oo subaxnimo ee labaiyo tobankii maqribna ay socon doonto doorashada waxaana la sheegay in diiwaangelinta ay saddex iyo labaatanka tahay iyo tababarkan ay tahay lix iyo labaatanka adaljeedinta toddobiyo labaatanka siddeed iyo labaatan sagaal iyo labaatan soddonna lagu sheegay in ay dhaceyso doorashada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waa aqalka sare ee somalilan ku matalaya baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana dhaleeceyn xoogan xilligan loo jeedinaya gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaaraha dalka kuwaasoo la sheegay in xilligan ay afduubteen doorashooyinka aqalka sare ee gudaha dalka ka socda warkii aad kala socoteen dhegeystayaal idaacadda simba ee magaalada muqdisho waa nageynta warka anigoo anas maxamed soomaan aa soo saare halkaan idinkala socodsiinaya maxamed deeq cabdulla socdaal alfaa farsameynaya cidda warka igu sheegay dib waxay uga daalcan karaan simba news nabadgelyo